cabdiraxmaan ciro oo ah madaxweynaha maamulka la baxay somalilan iyo muuse biixi oo ah hogaamihii hore ee xilka ka degay ayaa dhammaantood safar uga ambabaxay wadanka imaaraadka carabta si rasmi ah looma shaacinin qorshaha ka dambeeya safaradooda labada hogaamiye ayaa safarku ku horeeyey cinro waxaana la sheegay in xukuumadda imaaraadka carabta ay usoo dirtay diyaarad gaar ah dhanka kale muuse biixi oo shala safaray ayaa isna la sheegay inuu u baxayo dana isaga u gaar ah inkasta oo safarka cinro si aad ah loo qariyey haddana waxay dadka isweydiinayaan sababta isku beegtay safarada labada hogaamiye midna xilka ka degay midna hadda kursiga uu ku fadhiyo